faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan reediyo cadaadu waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu dooron dowladda federaalka soomaaliya oo muddo toddobaada dib u dhowtay doorashada galmudug si loo xaliyo taabashada ururka ila sunna ee fadhigasiya magaalada dhuusamareeb ee galmudug xubnaha musharaxiinta galmudug oo walaa xoogan ka muujiyay ciidamada etoobiyaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ku daabulaysa magaalada dhuusamareeb ee galmudug iyo xaaladda ammaanaya dhuusamareeb faahfaahin dheereed oo ka soo baxaysa dil loo geeta saraakiil sare oo ka tirsana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya shir ku saabsan yareynta shaqaalaanta uga qayb gashay magaalada brasels ee waddanka biljimka qaramada midoobe war ka soo saartay khasaarihii ka dhashay fatahadda webiga shabeelle iyo daad xoogan oo ku soo rumatay qaybo ka mida deegaanada soomaalida gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan oo ka hadlay kulamo uu la qaatay qaar ka mid dadka ku nool degmada maxaas iyo deegaana hoostaga ciidamada daraawiista puntland oo magaalada boosaaso ku xiray qaar ka mida waxgaradka magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ururka ono alef oo war ka soo saaray kulan magaalada nairobi ee waddanka kenya ku dhex maray madaxda maamulka jubbaland iyo xubno ka socday ururka ono alef saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo sheegay in natiijalaan uu ku soo dhammaaday kulankii nairobi ku dhex maray madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe iyo cabdinaasir seerar maax intaasaad maqsheen waxay ahayn qodobada ugu doogi karan warka habnee reediyo cadaado goor u diyaargarooba warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibadan dhegeysanayo waa sabdi axad ay soo geliso taarada ku aslisan tahay soddonka bisha koob iyo tobnaad nofembar sannada labaatan toban sagaal caaway waxaa noo waramaya maxamed axmed haybe mahadsanid xasan axmed maxamed iminkiiyo haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhan dowladda federaalk soomaaliya ayaa dib u dhigtay muddo toddobaad ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddo toddobaad ah dib u dhigtay doorashada galmudug si loo xaliyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka ahlusunna wal-jamaca xasan axmed maxamed ayaa qodobkan sii dhammaystiraya ilo kala duwan oo ku kala sugan xafiiska guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya usoo magacooday galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa noo xaqiijiyey in muddo toddobaad beri ah dib loo dhigay doorashadii baarlamaanka galmudug islamarkaasna ku asiiseed in sagaalka bishii disembar ee sanadkaani lasoo dhammaystiro xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug sababta ayay ku sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya ay dib u bilowday waa hadal la yeelanayso madaxda ururka hilsun ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug kuwaasoo khilaafsan qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ku wajahday dhismaha maamulka galmudug ilahan ayaa waxay noo xaqiijiyeen in beesha caalamka dowladda federaalk soomaaliya ee caadsa ku saartay inay joojiso doorashada islamarkaasna ay xal ay ka keento maamulka ilsun oo jamaca kuwaasoo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ma jirto wax wara ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka ilsun ee ferguson dhuusamareeb oo ku aadan dib u dhigitaanka doorashada galmudug iyo sababta loo dhigay waxaase loogana waxaa ka soo bixi doona kulamada dowladda federaalk soomaaliya ee dib loo yeelan doonto madaxda ururka elsunna oo horey u diiday dhisitaanka galmudug iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka ee dhawaan soo magacooday wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dibshiinta dowladda federaalk ee soomaaliya xubnaha musharaxiinta galmudug ayaa walaac xoogan ka muujiyey ciidamada etoobiya ay dowladda federaalk soomaaliya kusoo daabulaysa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgudud mar kale xasan axmed maxamed tan iyo markii dowladda federaalk soomaaliya magaalada dhuusamareeb ee galmudug ay geysay ciidamo etoobiyan ah kuwaasoo lagu talagalay ina sugayaan xarumaha ay ka dhacayso doorashada galmudug ee ku yaala magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa waxaa walaac kiigu xoogana ka muujinaya aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ka howlgala deegaanada galmudug waxaa walaa xoogan muujinaya qaar ka musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug kuwaas oo ka cabsi qaba ciidamada etoobiyaanka ah ee dowladda federaalk soomaaliya ku daabulaysa magaalada dhuusamareeb ee galmudug kamaal daare xasan guudtaale oo ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa walaac kiigu xoogana ka muujiyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee geynaysa oo ka tirsan kuwa midooda afrika amisom islamarkaasna ay ka tirsan si gaara ciidamada etoobiya kamaal daare xasan guudtaale oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimo galmudug ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ciidamada ay ku gurayso dhuusamareeb ay ugu leedahay qorsho gooni islamarkaasna ay doonayso inay ku caburiso musharaxiinta la tartamaysa musharaxa dowladda federaalk soomaaliya u wado doorashada galmudug wuxuu sidoo kale uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yahay in doorashada galmudug ay noqoto mid furan islamarkaasna ay caddahay inay cibkaas ka qayb qaadan karto halkan runtii waxaan rabaa inaan ka caddeeyo meeshaas waxaa ka dhacay isu tanaasul waxaa ka dhacay ahlu sunna waljamaaca oo hubkoodii wareejisay ahlu sunna waljamaaca oo ciidankeedii dowladda ku wareejisay ahlu sunna waljamaaca oo runtii ogolaatay mar labaad in maamulka galmudug dib loo dhiso ayadoo markii hore xaaf la soo dhistay haddana markaan ogolaatay dowladda dhexe inay dib loo dhisato meeshan waxaan rabaa inaan ka caddeeyo in culimaadudiinka ahlu sunna waljamaaca ay runtii muujiyeen isu tanaasul ay muujiyeen inay rabaan galmudug oo mida inay dhisanto oo ay muujiyaan inay runtii ka qayb qaataan qabaa'ilkii galmudug isugu yimid fasilitaydgareeyey dowladda meesha inay tagto fasilitaydgareeyey inay runtii ergo kala duwan ilaa ku iyo toban qabiila ay meesha isugu yimaadaan runtii waa arrin aan uga mahad celinayno arrin aan rabnay in ay sii wado dowladda haddii aysan kala soo dhexgeli lahayn khilaaf ka taagnaa marnhow waxaa soo baxay heshiisyadii oo ay ku galeen ahlu sunna waljamaaca iyo dowladda federaalka ayuu wasiirka arrimaha gudaha soo bandhigay waxaan gadaal ka ogaanay in ahlu sunna waljamaaca markay wareejiso ciidankeeda iyo hubkeeda loo ogolaanayo in laga siiyo sheer siyaasadeed qaybaha kala duwan ee institutionska ama golaha baarlamaanka ha ahaado ama golaha fulinta ha ahaado waxaan rabaa arrintaas oo loo yaqaano political reconciliation ma ahan arrin gubud ah soomaaliya ayay kasoo dhici jirtay carta ayay dhacday madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa runtii lagu sharfay inuu ilaa shan iyo labaatan xildhibaan oo kusoo daro baarlamaankii federaalka ahaa markii imbagaati laisugu tegay ayaa runtii ayadana waxay kusoo dareen niman badan oo runtii markaas loo arkaayay hogaamiye kooxeedyo loo ogolaaday maadaama dowladnimada ay aqbaleen inay xildhibaanada ayaga soo qoraan hortabintana la siiyo ururkii lijo a r s ee asmare ka asaasmay kadibna jabuuti la keenay markuu dibushinta aqbalasana waxaa loo ogolaaday inuu kusoo biiro baarlamaanka waxaan rabaa dowladda federaalka inaan ku dhiirageliyo inay soo afjarto heshiiska ahlu sunna waljamaaca ay kula jirto soo afjarto macnaheedu waxa weeyaan inay dhammaystirto oo aysan ka labalab ka labalabayn aysanna ka shakin in runtii ay sax tahay dariiqa siyaasadeed ama political reconciliation wax la yidhaahdo in haddii ay qolo ogolaato dowladnimada inay ka mid noqoto oo qolo ogolaato inay dowladda wax ka dhisato in wax kasta haddii tahay ciidankana wax laga siiyo garaadihii waa la siiyey qaybtii kale oo dhammaystirneed in runtii loo dhammaystiro baarlamaankoodii lagu soo daro golaha fulinta markii la gaaro ayadana markaas lagala hadlo ayadana waxaan rabnaa inay dowladda soo dhammaystirto aysan ka laba shakin sidaan hadda ognahay inay maxaa la yidhahdaa waddo inay inaysan ka laba shakin waxyaalihii kula ballantay inay inay runtii usoo dhamaystirta ahlusunna waljamaaca arrintaas waa muhiim waana wax dhici jiray waana wax ugogala ma ahan waxaan rabnaa sidoo kale in haddii ay runtii wixii lagu ballamay oo heshiiskii uu wasiir sabiil soo saaray ay dowladda la badato inay runtii mar labaad ayadoo good faith uu ku jiro ama niyad wanaag lagu wada hadlayo inay ahlusunna waljamaaca inta la fadhiistaan ay maxay kala hadlaan arrintaas ku saabsan waxyaalaha sida loo kala qaybsan lahaa baawo sheerin magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaa ka taagan xiisad siyaasiyeed oo u dhexaysa dowladda federaalka iyo olasunal jamaca taasoo diiday guddigai doorashooyinka ee dhowaan ay soo magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya waxaana hadda ay ku xayir yihiin xarun ku taala dhuusamareeb taasoo magacii lare inji oo dowladda federaalk soomaaliya u diiday inay dibadda uga baxaan faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil loo geystay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka warar goordhowna soo gaaray ayaa sheegaya in xaafadda warshada caanaha ee degmada hodan ee magaalada muqdisho lagu diray jenaraal sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraalkan la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray yuusuf cali qasaa yuusuf cagey waxaana warar ay iskhilaafsan ay sheegayaan in qaabka dilku u dhacay ay kala gedisan tahay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay qofka dilka geystay inuu yahay sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo jenaraalka ay wada murmeen sidaasina lagu dilay balse weli lama xaqiijin karo wararkaasi goobta dilku ka dhacay oo ah guriga generaalka ayaa hadda waxaa gaaray ciidanka dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska oo halkaasi baaritaano ka wado jenaraal cagey ayaa wumdo wuxuu kasoo shaqaynaya gobolka shabeellada hoose wixii waraa kusoo kordhay dilkaasi dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dabdii allaha awoodda leh idmo dowladda federaalk soomaaliya ayaa shir ku saabsan yareynta shaqala-aanta uga qayb gashay magaalada brasilis ee wadanka biljamka saabrin xasan maxamed ayaa warkaasi aabaqaadaysa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya magaalada brasilis ee xarunta midowda yurub ayaa halkaasi kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan ururka midowda yurub wasiir warfa ayaa ugu horreyntii la kulmay madaxa midowda yurub ee bariga afrika henos kulanka waxaa uu si qotodh kulanka waxaa si qoto dheer looga hadlay shaqada xuquuqda shaqaalaha daryeelka bulshada iyo dib u habeynta shaqaalaha rayidka ah inta uu kulankan socdan waxa aan si aad ah u caddeeyey ajandahayga waxa aana codsaday in midowda yurub door taageero ku yeesho dadaalada aan ku doonayno dibuhabeynta shaqaalaha iyo shaqa abuurka ayuu yidhi wasiir warfaa oo midowda yurub ku ammaanay taageerada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed madaxa midowda yurub ee bariga afrika henos waxa uu muujiyey inta kulanku socday sida ururku ugu qanacsan yahay dadaalada socda ee dibuhabeynta shaqaalaha iyo daryeelka bulshada waxa uuna markaa caddeeyey midowda yurub inuu garab taagan yahay qorshaha lagu dhimayo shaqla-aanta fursadaha shaqadana ay ku helayaan kuwa ugu muhiimsan qaramada midoobay ayaa war ka soo saartay khasaarihii ka dhashay fatahaadii webiga shabeelle iyo daadad xoogan oo kusoo hormaday qaar ka mid ah deegaanada ay soomaalidu degto aweys maxamuud jilocow ayaa warkaasi aabaqaadaya warbixin shalay oo jimcaha ay soo saartay xafiiska xiriirka howlaha bili-aadinimada ee qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in shan boqol toddobaatan iyo afar kun oo qof ay waxyeelo kasoo gaartay fatahadihii dhowaan ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka halka saddex boqol iyo toddobaatan kun oo qof oo kalena ay ku barakaceen fatahadihii dhacay bil ka hor oo ahaa kuwa ka baxsan xaddigii la filayay ayay sheegtay hay-addu in gaabis ay gelisay in badan oo ka mid ah howlihii samafalka ee qaramada midoobe ka waday soomaaliya xafiiska xiriirka howlaha bili-aadinimada ee qaramada midoobay ee un oja ayaa intaa raaciyey in dadka saameynta uu ku yeeshay fatahadaha ay markii hore la dalaadhacayeen wax soo saar la-aan dhinaca beeraha iyo abaaro qaramada midoobey ayaa sheegtay in fatahaduhu ay lumiyeen dalagyo badan kuwaasoo beeraleyda ku nool hareeraha webiga shabeelle ay ku tashanayeen in sanadkan ay usoo go-aan dhinaca arrimaha waxbarashada waxaa la qiimeeyey tirada dugsiyada ku xirmay fatahadaha iyo weliba waqtiyada ka lumay ardayda ku nool deegaanada ay fatahaduhu ka dhaceen waxaa haatan soo kabanaya dadka ay saameynta ku yeesheen fatahaadaha iyo weliba daadadka ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada soomaaliya iyadoo samata bixinta dadkanna ay wadajir uga qayb qaateen dhammaanba qaybaha bulshada soomaaliyeed aweys maxamuud jilcow raadiyo cadaado magaalada muqdisho gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa ka hadlay kulamo uu la qaad qaar ka mid ah dadka ku nool degmada maxaas ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cismaan ayaa warkan kasoo diray magaalada beledweyne gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi ayaa ka warbixiyey kulamo uu la qaatay qaar ka mid ah dadka ku nool degmada maxaas iyo deegaana hoostaga waxaana uu sheegay inay kawada hadleen waxyaabo badan maanta waxaan gaaray tuulada goobo runtii halkaasi waxaa aad igu soo dhaweeyey shacabkii deganaay intaas kadib halkaasi markii aan gaaray waxaan la fadhiistay qaybaha kala duwan ee bulshada dhallinyarada odayaasha dhaqanka hooyooyinka dhammaan garadka halkaas joogay waxaan rabaa marka inaan ugu baaqo dhammaan guud ahaan dadka reer maxaaseed meel waliba ay joogaan in maaragtay laga shaqeeyo xasiloonida deegaanka loona gudbo maaragtay horumar runtii aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin reer maxaaseed waa dad u bisil dowladnimada waa dad u bisil horumarka waa dad maaragtay u baahan hogaan horey u wado waxaana rajaynayaa inaan horey u wadi doono hadduu ilaahay raalli ka dhigo sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyaha degmada maxaas inay jiraan wadooyin xiran asigoona maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ka codsaday maxkamadda sharafta badan ee ciidamada qalabka sida waxaan ka codsanaynaa in ay noo soo saarto anagoo ku hadlayo afka dhammaan bulshada ee reer maxaaseed ee wakiilna ka ah inay noo soo saarto awaamiir ku saabsan ciddii waddo gasho wixii maaragtay ee laga fali lahaa iyo qodobkii qaban lahaa inay noo soo saarto waa ka codsanaynaa waxaa jira waayahan dambe waddooyinkaas waddo islaam ah oo dadka shacabka ah oo ay mari jireen oo u sahlaneeday inay isaga kala gooshaan oo waxyaabaha cadowga iyo maaragtay dowladda dhibka ku haaya oo aysan mari jirin oo ay mari jireen oo keliya dadka masaakiinta ah oo shacabka ah oo barmageedada ah ayna ugu fududahay in xamar si si sahlan adeeg looga soo qaato si sahlanna maaragtay gobolada dhexe lagu gaarsiiyo maadaama waddadaasu ay tahay waddadii labaad ee soomaaliya ee loo yaqaano jidka jaayiga iyo jidka laamiga labadaas wado ayaa kala mari jirtay wadadii jaayga aheyd waayo marka wadadan in la furo marka waa laga maarmaan maadaama in la furo laga maarmaan tahay dariiqadii loo mari lahaa waa mid aan looga maarmin maxkamadda ciidamada qalabka runtii wadooyinkaasi in la furo ahay laga maarmaan waaye waxaa maro dad masaakiin ah waxaa maro dad shacab ah waxaa maro ganacsato dhammaantoodne waxay maraan hadda wadooyin aan munaasab ahayn oo ay gudaha dhamo kusii jiraan ama baabuurtooda ay ku jabaan waxaan si joogtaa u wada fadhiisan doonaa hadduu ilaahay raalli ka dhigo bulshada qaybaheeda kala duwan annaga haddaan maamul iyo shacab nahay waa naga diyaar ah in wadooyinkaasi la furo si dhiblaan ah ciddii ishoristaag ku samayso handadaad ku samayso ciidamaha joogo qaranka soomaaliyeed ka joogo degmada maxaaseed waxaan codsanaynaa wixii laga fali lahaa in maxkamadda go-aan ay ka gaarto waxaana filayaa in soo gaari doono baaqani intaa waxaa ku dhan warka habeen ood kala socoteen raadiyo cadaado habeen wanaagsan